duqeyn dhacday gelinkii dambe ee talaadada shalay ayaa africom waxa ay sheegeen in lagu dilay ilaa iyo shan xubnood oo ka tirsan al-shabaab duqeynta oo ka dhacday deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose soddon saac gudahood ayaanad maraykanku waxa uu duqeynta ka fuliyey duleedka deegaanka janaale ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya war ka soo baxay taliska howlgallada maraykanka ee qaaradda afrika lanoo soo gaabiyo africom ayaa lagu sheegay in duqeyn cirka ay ka geysteen diyaaradaha aan duuliyaha la-ayn ee daroniska loo yaqaano deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose saraakiisha howlgalka africom waxay sheegeen in duqeyntan ay ka geysteen deegaanka janaale ee shabeellaha hoose gelinkii dambe ee talaadada ay ku dileen ilaa iyo shan xubnood oo ka tirsan al-shabaab mareykanka ayaa sheegay in howlgalkan fulintiisu ay gacan ka siiyeen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan sida kuwa sida gaarka u tababaran ee danab waxaana labada dhinac ee dowladda soomaaliya iyo africomba ay xaqiijiyeen inaysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray dad shacab ah oo ku sugan deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose deegaankan oo ka tirsan gobolkaas shabeellaha hoose ayaa waxa uu duqeymo kala duwan ciidamada mareykanku ay ka fuliyeen habeenadii lasoo dhaafay waxaana sidoo kale dadka shacabka ee deegaanka ku sugan ay soo sheegayaan in ay cabsi soo wajahday kadib markii diyaaradaha mareykanku ay dhowr jeer harkaa duqeymo kala duwan ay ka fuliyeen mareykanka ayaa sheegay in shan xubnood oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay duqeyn hore oo ka dhacday deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaana sidoo kale isla duqeyntanna mareykanku ay sheegeen in shan kale al-shabaab ka tirsan lagu dilay duqeynta ka dhacday deegaanka janaale africom duqeynta sanadkan uu ka fulinayo deegaanada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa ka dhigaysa in ay gaaraysa ilaa iyo laba iyo soddon xubnood oo ka tirsan al-shabaab in lagu dilay duqeymaha sanadkan gudihiisa ka dhacay deegaana ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya al-shabaab oo duqeyntan ka hadasha dhankoodu waxay sheegeen in lala beegsaday dad shacab ah oo ganacsato ahaa waxaana al-shabaab ay sheegeen in duqeyntan dad shacab oo aada u farbadan lagu dilay islamarkaana ka dhacday deegaanka janaale duleedkiisa oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan